bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiha dalsan qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay safiirka maraykanka ah ee qaramada midoobay gasimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xalay xaflad soo dhoweyn ah loogu sameeyey magaalada xudur ee gobolka bokool hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka soomaaliya oo xalay deeq gargaar ah u dirtay deegaanadii dhowaan laga saaray al-shabaab madaxweynaha soomaaliya oo maraykanka kaga qayb galay kulan ku saabsan xasiloonnida iyo horumarka gobolka iyo madaxweyne ramaphosa oo ka badbaaday in codka kalsoonida lagala laabto
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal ismaqal wanaagsan waa subax arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana u diyaargarooba iyagii oo dhammaystiran aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay safiirka mareykanka ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qeyb galaya shir madaxeedka iskaashiga afrika iyo mareykanka ayaa kulan la qaatay safiirka mareykanka ee qaramada midoobay liida grindi felin madaxweynaha ayaa la wadaagay danjira liida guulaha laga soo hoyay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxa uuna tilmaamay saameynta cunaqabateynta dhanka hubka ee ka saaran soomaaliya isagoo sheegay in nafurnimo ama si nafurnimo leh ciidamada soomaaliyeed ay ku xoreeyeen gobolada ay al-shabaab ay kala wareegeen ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan agaasimaha madaxtooyada qaranka cabdiqaadir cali dige oo la hadlay laanta af soomaaliga v o eda ayaa ka warmay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu la yeeshay safiirka mareykanka ee qaramada midoobay
shirka africa iyo mareykanka ee ka furmay magaalada washington muhiimado gaar ah ama kala duwan dal walba ay ka qeyb galaya u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hogaaminaya wafdiga soomaaliyeed ee shirka ka qaybgalaya waxa uu yeeshay kulamo kala duwan oo madaxda dalkan mareykanka oo ugu horeeya xogeyaha arrimaha dibadda wadankan iyo xogeyaha difaaca ee wadankan uu la yeeshay waxyaabaha ugu muhiimsanaa madaxweynaha uu kala hadlayay ama madasha la yimid waxa ay tahay amniga wax la xiriira dagaalka dowladda federaalk soomaaliya ay kula jirto khawaarijta al-shabaab si dalka soomaaliya looga xoreyn lahaa si dowladda federaalk soomaaliya looga caawiyo cunaqabateynta hubka saaran ee dowladda federaalk soomaaliya massajkaas madaxweynuhu siday iyo garabistaag in dowladda federaalk soomaaliya ciidamada qalabka sida ay soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso in ciidamadaas ay helaan qalab ay argagixisada soomaaliya keliya tareed kuma ahan gobolka iyo guud ahaan caalamka ay tareed ku tahay federaalk soomaaliya garabstaag laga siiyo dagaalka khawaarijta ay kula jirto iyo in dalka looga xoreeyo argagixisada dowladda mareykanka na waxay ku leedahay cod buuxa security councilka qaramada midoobeyna saameynay ku leedahay in codkooda iyo taageerada mareykanka iyo weydkiisa ay dowladda federaalk soomaaliya ay la garab istaagto si xal loogu helo ciribtirka shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee ka jira soomaaliya waxyaabaha uu kala hadlay ayay kamid ahayd ka dhanka al-shabaab xogeyaha difaaca ee mareykanka lewis easton waxa uu bogaadiyey oo weliba si details ah oo ula socday goobaha la xoreeyey guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gaareen dowladda federaalk soomaaliya ajandaheeda iyo qorshaheeda iyo priority-ga madaxweynaha ee ah in cadowga koowaad ee soomaaliya uu maanta leeyahay ee al-shabaab dalka laga xoreeyo ayuu bogaadiyey weliba si aada u ammaanay shir gaar ah oo madax kala duwan oo gobolka ah oo madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha niger iyo madaxweynaha soomaaliya ay kala qayb galeenna waa uu ku bogaadiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedba madaxweynuhu dabcan uu maraykanka buu yimid shir madaxeedka africa iyo maraykanka buu ka qayb gelayaa madax fara badan way is arkeen kuwo kalena way is arki doonaan
dhinaca kalena kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xalay xaflad soo dhaweyn ah lagu sameeyey magaalada xudur ee gobolka bogool kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda dalka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xalay ka qayb galay xaflad soo dhaweyn ah oo ay u sameeyeen shacabka degmada xudur ee gobolka bogool mas-uuliyiintii kala gedisaneed oo ee xalay ka hadlay xafladda soo dhaweynta ayaa dhammaantood codsaday in deegaanada gobolka si deg deg ah looga dulqaado al-shabaab waxaana ay xuseen inay ku biirayaan dadaalada dalka looga xoreynayo al-shabaab dhinaca kalena kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa isna shacabkii ee xafladdaasi kasoo qayb kale u sheegay in dowladda ay diyaar u tahay xoreynta iyo ka qayb qaadashada dagaalama een taageerada xukuumadda soomaaliya
bokool abaana ka habsiti baahi ka habsiti degaana ka habsini maaliga gajeeda dhammaay yiilteel ku gooyi yiilteel lugtudhi baaburteel ku gubi hoolaan ku dhammaay oo jidkan ku dhurtahoy maaliga qobtoolmada maydabohay dad abaaraga jartu bedani baati waynidkoy dad meeljar madna dad kumajaal geetaari dan adig webtigaa isigaadka kosiga boorben ama tabartaytanga al-shabaabna dagaalan oolkayka ah niil aan ku tabaryaray qabangaado aan ku tabaryaray intii halgan ewalayaan hadhaweyni adigahaayna tunadkii kasaayo wadada dadqiima ubaalaya halgamaayan ka jabaan baranyada dhahaaka barlaawaday hadoo undiin intuu buuray ogin dadkii ararahaaya daba sugnaayno baranyadane dhalinyarada dhaawacagee baliinahaaka qaryaay buudeedeedii laakiin hawlwadaagu dadkala grigulaasabtay dhaw geedasaaku barlaaween oo kontonyada horaan garee iyadan ku faraxsanna run ahaantii farxad yuhanayati mudane gudoomiye mudane madaxweyne adig wardida wayaasin ka dhawayane gacmo furan soray balaasin ka dhaway inii wanaag iyo nidaamhaasin ka dhawayaan iyo dowlad yeelan iyo wadannimahaasin ka dhawayaan runtii gaar ahaan reer xudur reer tiyeelow reer waajin reer rabdhuur iyo reer ceelbeda dhammaantiyo may baan ballan qaadani unoo guddoomiyihii golaha shacabka niilijara oo ay yeelan waaye arag ah wala os-ooginta lagu sheegay ayay kasun tihiin i dhallinyaro una hataw ah oo awooduu enerji u haaya la jaraan wal una noohalaahu kor ma jaraan wala unan baahagna oo aan isin kala dardaarmo ma etaa umadbadka nool gobolku umay baanbaantaa isdhimriyow inistaraasulow iscaawiyow iska duugnaadow sacadowga khawaarijta ayaa u guulaysadaa
haweenkan wax allah waxay u baahan yihiin inaan dowladda dhex ka soo dhex bixiyo koonfur galbeed ka soo bixiyo meeshii allah waxay tabanayaan aan u sameeyo ballantaas ayaan qaadayaa jeebkayga aan isticmaalo jeebka guddoomiyahaba aan isticmaalo wax allah waxaa rabtaan waa idiin samaynayaa
madaxweynaha xikraamaya baadisa waqunufu filaasil haynagado dib u heshiisiinta la ka qasbayey dib u heshiisiintaas maynagadaas sanadal inkadari haanood inkadari haanoo anafada ihaaga oo waadan la siiyow taas oo ku shaqeeyay runtii gudoomiyaha golaha shacabkana garabinkahay diyaaran ana isxureynta koow ah bakoola laku bilaawe reer bakolow degmayaal badanaanta dhiska kooyen degmayaa kale meelo rogan iyoon ciqaabtan leeyidhiyo kaka jaran waliba laninku baahanya aniun halgank in diyaar garownan dib in isxoreyog in diyaar garownan rag iyo haween lanin shal hirna barnaamijki magaaladan dhagtiya xudur siisan ka weelan ya mayli faday deegaanada teen oo dhan asaas weelan faday ammaankaas la mayli fadaa qii fada taasa fadaal muddo gaaban kadib qodobka kaasi qodobka lamaad wali kale nin jare kole idaacado ku dheegdan odayaasha reer hodor iyo iyada aan mahadsanyin shacabkeena inta degan iyo dhammaan walgorodka inta degan madii aan daraadana ka baagi digu heshiisiin hal qobodo aan madii aan eri eeda han dhawaaye weli may codsadeen ani hodor ka weela
dhinaca kalena hay-adda maareynta iyo musiibooyinka soomaaliya ayaa xalay daqar gaar ah u dirtay deegaanadii dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha hay-adda iyo maareynta iyo musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ee sodmah maxamuud macalin oo isagu xalay ka hadlayay deeq gargaar ah oo loo dirayo degmada aadan yabaal iyo deegaanka kowsar ayaa sheegay in baqaarka hay-adda maareynta iyo musiibooyinka sodma uu yahay mid kabakaba ah islamarkaana loo baahan yahay in deeqbixiyaasha iyo ganacsada soomaaliyeed ay la soo gaaraan gargaar dheeraad ah maadaama deegaano dhowr ah al-shabaab lagala wareegayo islamarkaana deegaanadaasi loogu baahan yahay in deeq gargaar ah lala gaaro
بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله رب العالمين waxaan joognaa baqaarkii hay'adda maareynta masiibooyinka oo saacadan habeenimada ah aan ka rarayno raashin oo u socdo degmooyinkii la xoreeyey maalmihii dhowaay hay-adda maalinta masiibooyinku waxay ku dadaalaysaa inay mar kastaahi ay tagto meel kasta oo ummadda soomaaliyeed ay gaari karto ummadda soomaaliya meel kastoy xur ah way tegaysaa waxay hadda raashinkan u socdaa degmada aadayabaal iyo alkowtar dhulkaasoo maalmo ka hor la xoreeyey waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed iyo madaxda qaranka kulli in hay-adda maalinta masiibooyinku ay dalka dacladiisoo dhan ay ka qaybinayso raashinkii maanta inuu u baxay raashin namber konton inuu u baxay diinsoor oo ah koonfur galbeed labadaba annagu waxaan rabnaa inaan saddexdii bilood iyo googii ay haddu jirtay waxay dalka oo aan mataqaanaa kala go'nayn oo somali oo leh puntland leh oo jubbaland leh oo south west leh oo banaadir leh oo hirshabeelle leh ay gaarsiisay cunooyinno kala duwan iyo daawooyin kuwaas oo runtii maanta aad arkaysaan baqaarkii ay hay-addu joogtay oo ay raashinka ka bixinaysay oo runtii gebageba marayo waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay gurmadkii dadka loo fidinayay ganacsatada iyo culummada iyo dhammaantood maadaama dhul hor lala xuraynayo in mataqaanaa lala soo gaaro oo ay hay-addu hadda waxay qaybinaysay waxa ummadda soomaaliyeed ama qacanteeda ka soo gaaro ama beesha caalamka ka soo gaaro waxaa kaloon rabnaa hay-adaha iyo dowladaha caalamku inay la soo gaaraan raashin iyo dawo iyo runtii waxaa ogtihiin cadowgu ceelashii xatee wuu dumiyey meelihii ou ka tegey dhibaato bacan oo ka sameeyey marka waxaan rabnaa in ay mataqaanaa soo gurmadaan oo ummadda ay mataqaanaa loo soo gurmado annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan sidii loogu talagalay sidii noogala bartaba inaan gaarsiinno ummadda soomaaliya meel oonahay joogto waxaan rabaa si khaasa inaan uga waco halkan hay-adda w f b oo runtii u qaabilsan u-n-ka inay cunnada la gaarto dadka dhibaatoon waxaan aragnaa runtii culays badan oo dalka guud ahaan ka jiro waxaan rabnaa hay-adahaasoo dhan inay yimaadaan inay mataqaanaa na soo garab istaagaan
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya ayaa maraykanka waxa uu kaga qayb galay kulan ku saabsan xasiloonida iyo horumarka gobolka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan gudaha maraykanka ayaa halkaasi waxa uu kaga qayb galay kulan ku saabsanaa xasiloonida iyo horumarka gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu ka qayb galaya shir madaxeedka iskaashiga afrika iyo maraykanka ayaa kulanta ceedyo ku saabsan xasiloonida gobolka iyo isku xirka arrimaha gargaarka bini-aadinimada la qaaday xogayaasha arrimaha difaaca iyo dibadda ee dalkaasi maraykanka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka jabuuti ismaaciil cumar keele iyo niger maxamed basuum waxayna madaxdu adkeeyeen dhibaatada al-shabaab ay ku hayso horumarka argixisadu ay ku hayso horumarka iyo xasiloonida qaaradda iyadoo si wadajir ah loo bogaadiyey guulaha muhiimka ah ee ciidamada soomaaliyeed ay ka gaareen howlgallada xoreynta deegaanada shabeellaha dhexe iyo hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigay dhibaatada xoogan oo ay abaaruhu ay u geysteen nolosha dadka soomaaliyeed iyo sida isbeddelka cimiladu uu qeyb weyn uga yahay waxa uuna bogaadiyey qorshayaasha ku salaysan in si wa- in wadajir la isaga kaashado arrintaasi iyadoo dowladda soomaaliya ay mudnaan gaar ah siinayso daryeelka deegaanka iyo la qabsiga isbeddelka cimilada sidoo kale madaxda ayaa wadajir u xoojiyey qorshayaasha lagu afkurayo ama lagu lafakurayo madasha iskaashiga afrika iyo mareykanka gaar ahaan in eh, lagu garab istaago dowladda ama dowladaha soomaaliya ama hiigsigeeda horumarineed iyo tallaabooyinka horusocodka ah oo ay ka qaadayso ama oo ay qaadayso oo ay salka ku haya eh, deris wanaagga iskaashiga iyo eh, isku duubnida dhaqaale amni iyo siyaasadeed ee gobolka halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiya dalsanaya magaalada muqdisho markaana wararka dibadda madaxweynaha wadanka koonfur afrika seral ramaphosa ayaa ka badbaaday codka kalsoonida baarlamaanka koonfur afrika ayaa dalaadadii shalay iska diiday dacwadii la xiriirtay xilka qaadista ee ka dhanka ahaa madaxweyne seral ramaphosa sida uu shaaciyey gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi xubnaha baarlamaanka ayaa u codeeyey inay diidaan warbixin ay soo saareen guddi khubaro ah oo helay cadeymo hordhac ah oo muujinaya in ramaphosa laga yaabo inuu ku kacay anshax xumo la xiriirta lacag eh, lagu qariyay beertiisa fareexadan oo markii hore ay warbaahintu baahisay ayuu ramaphosa ramaphosa beeniyey inuu wax qalad ah uu sameeyey madaxweynaha wadanka koonfur afrika seral ramaphosa ayaa waxa uu ka horyimid warbixin maxkamada warbixinta maxkamadda balse qaar ka mid ah mucaaradka dalkaasi ayaa ku baaqay in madaxweynuhu iscasilo gudaana dhegeystayaal warkii subax oo aad subaxnimadan kala socoteen dalsan efa muqdisho soomaaliya wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel